Habeenkii xalay waxaa nawaaxiga hotel guuleed ee ku yaala degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaada ah uu ku fariin goostay geerish iyo xarumo ganacsi oo ku yaala halkaasi, waxaana goobta ku geeriyooday laba ruux halka ay ku dhaawacmeen shan kale. Mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa ayaa ka warmay sida ay wax u dhaceen iyo halka uu gaariga ka soo baxay.
wuxuu ku soo kalay aniga meesha meeshaa fadhinay baabuurkan dhankan wuxuu ku imaaday fagax wuxuu ka imaaday marka hore u jeednay nin laamiga goonayo oo ku soo dhacay markuu kusoo dhacay waxaa isdhihin aniga ninkan uma jeedin laamiga goonayo isdhihin baabuurka toosoo kaca u baxa hal maruu nagu soo wada celiyey maamo iyo wiilka iyo ayada ee dhashay aniga nagu soo jeeda aniga laamiga u jeednay marka labada markay dhabarka markuu ku sumay aniga markuu soo soconaba horaa ku sii cararnay koley aniga waa duranturooday aniga rag kale rag kaloo meesha fadhiya ay la fadhiyiinna waa jajabeen midna wuu ku dhintkaawa kaasa dhimashada labay gaarey ilaa iyo adiga shan qof oo dhaawaca intaas waaye goobtan waxa waaye kalaash waaye oo baabuurtiyo lagu soo xareeyo anina waxaan joogaa ajibka meeshu ajibi kaalin shidaal meesha ugu taalo Marar badan waxaa sidaan oo kale magaalada Muqdisho laga soo tabiyey dhimasho iyo dhaawac ka dhashay baabuurta xamuulka ah iyo kuwa rakaabka qaada kuwaas oo qaarkood sidaan oo kale isugu dhacay si kasta iyo haataba waxaa sii kordhaya dadka ku dhimanaya shilalka gaadiidka iyadoona maalin weliba idaacadaha laga sii daayo baabuur shil galay oo ay dadku dhinteen